xildhibaanada lamada aqal ee golo shacabka iyo naygolosar ee soomaali waliba iyo ansixinyo ka sameeyana ka nagashada miisaaniyadda dowladda lamada kun labaatan iyo sideeda waliba golon codaytay ee boqol lixdiyo nahi sagaal mudane walina diiday ee hal mudana meelo iyo ku aamusan lama mudan gudoomiyaha golo shacabka sheegeeda madoobiya ka dhawaaqay natiijada codayntiiyo sameeya mudaniyaalka lamada aqal
xildhibaanada sharafta leh aan isdhegaysano natiijadii aan sheegaynaa hal xildhibaan ayaa diiday laba xildhibaanna way ka aamuseen boqol lixdan iyo sagaal xildhibaan oo isugu jiro dhammaantood xildhibaanadii sanatarada shirka waa wada jir boqol iyo lixdan iyo sagaalna waa oggolaadeen sidaa daraaddeed miisaaniyadda laba kun kunoqoshadii waa ansix aad iyo aad aad u mahadsantihiin
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi ciimaan oo baarlamaanka kumaanay ansixinta iyo ka nagashada miisaaniyadda dalka iyo sidaasoo kale ku hadali miisaaniyadda labada kun labaatan iyo afarta
waxaan u soo istaagay inaan idinka mahad celiyo anigoo bahda wasaaradda afkeeda ku hadlaya sida sharafta leh ee xilkasnimada ku jirto ee aada uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa xeer ka mida xeerarkeenna ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday aada iyo aad baan idinku bogaadinaynaa idinkana mahad celinaynaa inaad noo ansixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira iyaguna waxay ka mid yihiin miisaaniyadda ansixiseen sidoodaanay qaadasho ku yihiin waxa aan rabaa inaan si gaara uga mahad celiyo guddiga maaliyadda ee wadajirka ah iyo hoggaankoodaba sida runtii xilkasnimada leh ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah muddadii hadda miisaaniyaddu ku noqoshadu gacanteeda ku jir gacantooda ku jirtay oo aan hadhiyo habeen runtii aanay u kala kicin si aynu u dhammaystirno ansixinta miisaaniyadda iyo iyo dhammaystirkeedaba oo wakhtiga aynu haysanay runtii aad iyo aad cidhiidhi u ahaa aad iyo aad baan runtii iyagana ugu bogaadinayaa dadaalkaas iyo maxaanku idhahdaa wakhtiga ay geliyeen labadaba intaa kadib miisaaniyadda ee la soo jeediyey in wakhtigeeda lagu keenana waxaan ku dadaali doonnaa haddii eebba yidhaahdo inaanu wakhtiga loo cayimay ama sharcigu jidaynayo inaanu ku keenno waxaa filayaa fasaxyadii golaha laftigooduna way soo dhow yihiin waxaan isku dayi doonnaa in madaxda iyo guddiyada aan ka wada fadhiisanno sidii la isu waafajin lahaa wakhtiga golahu shaqaynayo in lagu soo beego haddii eebba yidhaahdo